madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub catherine ashton ayaa booqasho waxa ay ku joogtaa dalka masar waxaayna la kulantay madaxweynihii xilka laga tuuray maxamed mursi miss ashton ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda maxamed mursi ay wanaagsan tahay xaalka dalkiisa iyo dunida kalena uu kala socdo telefishinada iyo wargeysyada dalka miss ashton ayaa waxaa kale oo ay la kulantay hogaamiyaasha xukuumadda kumeel gaarka ah iyo weliba isbahaysiga taageersan maxamed mursi haddaba wixii ay ka wada hadleen ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu khadka taleefonka ku wareystay cabdulqaadir sheekh bashiir oo arrimaha masar si dhow ula socda kuna sugan magaalada qaahiro cabdulqaadir waxa uu marka hore ka hadlayaa kulankii ashton iyo master mursi
ashton ay sheegtay waxay tidhaahday mursi waan la kulmay waxaan kula kulmay makaan aan la cadaynayn meeshuu yahay waxay sheegtay in magaalada qaahiro meel ka mid a erkab looga qaaday oo meeshaas la geeyey ee mursi kula kulantay waxay tidahda xaaladiisa caafimaadka aad buu ufiican tahay akhbaartana si fiican buu ula socdaa wuxuu kala socdaa journaalka iyo iyo iyo telefisonka wax kaloo ka sheegtay ma jirin in akhbaar kaloo tafaasiila kamayna bixinin la kulankiisa waan gartay ma sheegtay in wax ku saabsan mustaqbalka dalka inay ka wada hadleen wallahi waxaad tiraa su-aal waxaa la weydiiyaa inaa kala hadashay inaad u samaynaysa waxaa loo yaqaan khuruuj aamin ama asaga inuu inuu si si nabada inuu oo aan waxba dib loo raacanin dembiyadan ay loo she la sheegayo inuu xamaas u jaajuusaye iyo in uu xabsigii ka cararay iyo waxaas iyo inaad dembiyadaas laga dhaafayo asagana si nabadgelya uu kaga baxayo inaad lasoo qaadaa la sheegaa layidhi maya tirahda waxaasoo dhan lama soo qaadin waxaasoo dhan kalama hadlin laakiin waan la kulmay caafimaadkiisana aada u fiicnaay usradiisa waxa qoyskiisa waxaan gaarsiinaya inuu caafimaadkiisa aada u fiican yahay akhbaarta iyo waxyaalaha kalena wadanka ka dhacaayana uu si fiican ula socdo joornaalka iyo kala socda telefison waan gartay waxaa jirta in ay kordhisay joogisteedii masar oo ay la kulantay dhinacyada iska soo horjeeda o dhan haddaynu ku hormarno dhinaca ikhwaanulmuslimiinka amaba isbahaysigan taageersan maxamed mursi maxaa laga sheegay kulankii ay wada yeesheen way la kulantay wafdi ka socdo jamacat alikhwan almuslimiin uu hogaaminaya ninka la yihahda maxamed cali bishri hogaamiye jamacadda ikhwan jamacadda ikhwan muslimiin ka tirsan iyo ra-iisul wasaarihii hore doctor hishaam kandiil iyo ninka naa'iba ra-iiska ka ah xisbi lwafdi oo loo yaqaano doctor maxamed maxsuub inay la kulantay iyo niman kale oo wafdiga ka tirsan taxaalufkan mursi taageero inay ka wada hadleen waxyaalo badan laakiin ayaga waxay caddeeyeen nimankan taxaalufka ah inay kala hadleen in ay sameeyaa inay wax kasta oo wadahadala iyo wax kasta oo oo siyaasada in ay ka ay ka daba marayso ama ay gadaasheeda imaanayso markii dastuurka iyo sharciyadii loo laabto wax walbana ay ahaanayso oo dastuurka iyo sharciyada hoosteeda wax kastoo kaloo siyaasada laga wada hadli karo laakiin waajib ay tahay madaxweynihii shacabka ay doorteen in lasoo celiyo dastuurkii shacabka loo codbixinta looga qaaday in lasoo celiyo majliskii shuurihii ay shacabka doorteen in lasoo celiyo in lasoo celiyo in dadka xirxiran xabsiga ku jiro lasoo daayo waay haddii aynu dhinac kale eegno way la kulantay madaxweynaha ku-meel gaarhka madaxa ciidanka iyo ku-xigeenka madaxweyneha dhinaca arrimaha dibadda maxamed albaradici maxay ka wada hadleen iyaga wala ayaga waxay ka wada hadleen un dabcan aada looma cadaynin dabcan waxay leeyihiin waxaan kala wada afhayeenka u hadlo madaxtooyada axmed bin salami wuxuu sheegay ka wada hadleen sidii azmadan masar looga bixi lahaay dimuquraadiyada sidii hore loogu sii qaadi lahay wadanka masar iyo doorashadii sidii degdega loogu qaban lahay waxyaalahaasaan ka wada hadan la yiri ninka u hadlay madaxtooyada masar axmed bin salami waan gartay marka bal aduu haddaad eegtay cabdiqaadir horey waa u timid booqasho way ugu timid catherine ashton tani waa tii labaad muddo aada u gaaban ay ku tagto dalka masar maxaad is leedahay way gaadhsiin kartaa maxay ka qaban kartaa isku soo dhoweynta labadan dhinac ee aadka u kala fog dabcan markii laisku soo celiyo labada kooxba koox kasta ay mawqifkeeda aada ugu dhagan tahay ashton dabcan waxay aada u waajahaysaa mushkilo adag laba koox oo labada koox koox kasta ra'yigeeda ee aada ugu dhegan tahay marka maalmaha soo socda un baa ka jawaabi karaa la dhihi karaa laakiin hadda wax ufuqa ma muuqdo ay isku soo jiidi karto mas-uuliyadda yurubka imaad
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir sheekh bashiir oo arrimaha masar si weyn ula socda kuna sugan magaalada qaahira khadka taleefoonka ayaa cabdulqaadir wuxuu ugu waramayay waryahayaga maxamed cabdisandheer oo jooga washington